waa sidaad sheegtay barkhadow waxaa maanta maxkamadda gobolka maroodijiya hargeysa horteeda ka dhacay xukun faldembiyeed lagu helay eedaysane boqor cismaan aw maxamuud maxamed oo imikaisuu bedelay xukunsane ama dembiile xukunkaasi wuu jiraa maxkamadda gobolka maroodijiya baa soo saartay anoo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka axmed almar ismaaciil ayaa garsoore ka ahaa markii uu eedaysanahayo lagu hor keenay muxuu ku eedaysnaa wuxuu ku eedaysnaa laba qodob oo qodobka koowaad yahay laba boqol iyo sagaal iyo toban baaragraf two baaragraf two ama faqradda labaad iyo qodobka labaad oo ah saddex boqol iyo sideed iyo labaatan xeerka ciqaabta guud labada qodob buu ku eedaysnaa oo maxay ku kala saabsan midi wuxuu ahaa in taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii afraad labada kun iyo sideed iyo tobanka isagoo ku sugan degmada carmo uu khudbad ka jeediyey khudbadaasuu ku wiiqayo jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda somalilan isla markaana uu ku dhalaacaynayo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah ee ah sugidda xuduudaha qaranka jamhuuriyadda somalilan kuwaasuu ka dhigay kuwo khaldan oo u socda jiho aan loo baahnayn isla markaana habboontaa in laga kaxeeyo jiidda hore oo dib loo celiyo isagoo madaxweynaha ku amraya inuu ciidankaa dib u qaado kaasi qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad wuxuu ka been abuuray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuu yidhi khudbaddaa uu jeedinayey iyo tegitaanku tegey soomaaliya gaar ahaan degmada carmo waxaa ii fasaxay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaa kaloo ii fasaxay oo aan ruksad uga qaatay shacabka weynaha jamhuuriyadda somalilan oo dhan ayuusana afti uga qaatay waxaa kaloo fasax uga qaatay ruksad madax dhaqameedka somalilan oo dhan marka waxaa lagu eedeynayay inuu been abuur isagoo dembi isagoo muwaadina intuu dembi kusoo galay dibadda inuu isla markaana been abuur ka sameeyey shacabka reer somalilan madax dhaqamood madax dhaqameedkooda iyo madaxweynihii shacabku doortay eedahaad sheegtoo dhan baad cuskuteen qodobadaad sheegtayna saldhig buu ahaa xukunkaad gaadheen sidaad sheegtay maxaad ku xukunteen marka qodob kaloo saddexaad baa jira aan kuusoo wado kuwaas waa kuwii marki hore lagu eedeynayey qodobka saddexaad waxaa weeye saaka markii dacwadda la bilaabayey wuxuu maxkamadda horteeda ka sameeyey aflagaado iyo gef sharci maxkamadoo furan markii xaashida eedda loo akhriyey wuxuu yidhi garsoorku waxay igu xukumayaan xukun aad jeebka ku sitaan garsoore waxaad igu xukumaysaa xukun aad jeebka ku sidato markaana waxaan kuhi xukunkayga ma ogid xaashida eedda ka jawaab ee lagu akhriyey marka contempt of court maxkamadda horteeda waxaa ka dhashay qodobka laba boqol iyo toddobaatan waxay ahayd in kaad lagu xukumo markiiba laakiinse waxaan haddana u kaadinay oo annagoo danta guda cadaaladda eegayna in eedan ku taagan lafteeda maxkamadda horteeda laga caddeeyo isna u isdifaaco inuu isdifaacana u diiday isdifaaci maayo waanu ka aamusa isdifaaciddi maha markaa sharciguna wuxuu odhanaya silent acceptance aamusaad waa aqbalaad markaa waxaa lagu xukumay haddaan usoo noqon su-aashaada kale waxaa lagu xukumay shan sanoo xadhig ciqaabeeda garsoor siaad og tahay sharcigu wuxuu qofka muwaadinka xaq u siinayaa in maxkamadda horteeda isku difaaco ama qareen difaaca uu helo labadaa midnima joogin ba xarunta xuquuqlisaanka iyo garyaqaanada kale madaxa banaanee doodaya ay leeyihiin sidee dacwad aad usii anba qaadeen iyadoo qofka cid difaacdaana joogin isagina aanu isdifaacin horta maxkamaddu kuma khasbana inay qareen u qabato qodobada asay sagshanka amba ciqaabta oo toban sano ka sarrayso ayay waajib ku tahay maxkamadda in qareen loo qabto macal qofka haddaanu qareen qabsan karayn inay maxkamadda u qabato markaa dacwadda kuwaa dib baa loo dhigaya laakiin isaga waanu mudaynay waxaan ku nii dacwaddaada xilligaasaa la qaadaya wuu yimi qareen muu soo kaxaysan markan qareenkaagime dibadduu joogaa ayuu yidhi soo geli baan ku nidhi soo gelin maaya buu yidhi isagoo halkaa ay taagantahi buu galay aflagaado qaawano garsoorka hortiisa markaa sabab dib loogu sii dhigo maadaama maxkamadda horteeda ka dhacay contempt of court sabab dib loogu dhigaa meesha may oolin oo isagiibaa qareenkiisiina yidhi dibadduu taagan yahay oo soo gashan waayey oo meermeeraystay isla markaana aflagaada garsoor sameeyey oon cidno dirsante markaad timaado dadka qaar ina dhegaysanaya aan aqoonta sharci lahayn qof baa hadlay erey buu yidhi hadal buu yidhi dad kalea jira iyaguna aragtiyo fikir ay dhiibteen u xidhan oo qaarkood lagu xukumay oo maxkamaddiina xukuntay markaad eegto qof hadal uu yidhi ciqaabtaa shan sano saddex sano sanado intaan leegla loo xuskanayo lagu xidhayaa hadal wax ka badan bay geysteen dee hadalku soomaali o dhan baa hadlaysa soomaali o dhan baa la xukumi laha dada lagu xukumaya waayo waxay nahay dad hadal gebigan waxma qornaba hadalku laakiin haddii xaqa qof kale uu gaadhayo adigaagaa shaksiga hadduu gaadhayo oo ku aflagaadeeyo waa dacwoon kartaa you can claim it hadday maxkamadda horteeda ka caddaatana waa lagu xukumaya qofka way xaqaaga wuxuu ku dhammaadaa xaqa qofka kale intuu gaadhsan yahy marka hadalladaasi anuu dacwadan galay waa tan kuwa kan la garsooreyaal baa garoo si furan baa iyadana loo galay haddii ay ka soo baxaan hadalladaada aflagaado deelqaaf meelka dhac qofkii dhibanaha anuu ka noqon waayo garsoorka kuma qasbayo uu hadle ka noqo markaa qofka dhibani markuu dacwoodo wixiina maxkamadda horteeda ka caddaadaan weliba hadalkaasi noqda hadal macno samaynaya oo xuquuqda qofka kale aflagaadiya qadaf ku ah dacwadda waa la qaadaya hadday ku caddaato waanu xukunnaa hadday ku caddaan weydan ku caddaan weydan waanu sii deynaa saxaafadda iyo qoladan human rights centerkuna waxay soo qaadaan kuwa la xukumo maalin kasta intaa in ka badan baa la sii daaya kuwa iyaga maxay uga hadli waayaan oo lagu soo dacweeyo waxbay sameeyeen hadal bay yidhaahdeen qarannimada jamhuuriyadda somaliland bay ka hor yimaadeen dhayli waanu sii deynaa waa inta xuna inta la inta xun iyo inta la xukumay ha sheeginaye inta wanaagsan saaxiib yaal sheegaan u leenay qofku waxaa u leeyahay maxuudka xukun dhaco inuu raxfaan qaato raxfaankaas mid soo gaadha xaq buu leeyahy mudduu sharcigu dhigayo laba boqol iyo sideed xeerka habka ciqaabta akhri iminka maxkamadda hortee rafcaan kamuu qaadan laakiin maanta oo xadhigiisu ka bilaabmayo ilaa soddon casho waxaa sharcigu u ogol yahay inuu rafcaan qaadan karo markaa rafcaankiisa waanu sugaynaa